magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay weliba lagada afuray kulan ka saabsanaayo qiimayowka isdhexgalkii ridaaleysyowka idaha dawliga iyo ururada bulshada rayidka ee koonfur galbeed soomaaliya kulanka weliba uu qeybgalay wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha koonfur galbeed gudoomiyaha gobolka baay gudoomiye ku-xigeenka degmada baydhabo madax ku-darartii hay-adda dhaxalreeb iyo bulshada magaalada waxaana kumid ee madaga hay-adda dhaxalreeb oo ay hay-ad ka shaqeeyasa arrimaha ridaaleysyowka inaan kureen ku hadali muhiimadda uu silay kulanka waxaan aada ugu faraxsanahay wasiirka arrimaha gudaha mudane cabdulaahi xaaji oo kasoo shaqeeyey cilmi baarisna kasoo shaqeeyey aadna ugu howlanaa arrimaha maxaan ku rahdaa nabadeynta muddo dheer uga howlanaa in uu qeybna ka yahay dooda hadda maanta meeshan aan ku qabanayna in uu qeyb ka yahay waxay tilmaamaysaa calaamad gaar ah bay u leedahay hamiga uu hayo in waxa kan ay noqdaan wax wax ka soo baxa ay noqdaan mudane aad baan kaaga mahad celinaynaa oo intaynaan meesha isku timidna waxaan rajeynayaa inaan si fiican uga sheekaysan doono dhaxalreeb waxay tahay kolleytaba waa qarnikiina waa yaqaanaa waxaan la shaqaynaa marka xulafanan nahay wasaaradda arrimaha gudaha ayaan koonfur galbeed iyo heer qaranba marka daraasadaas aan wadno ayaan rabnaa inaan ku falaqayno waraysi inan la yeelno xog inaan ka qaadano xogtaasoo ah xog idinku aad leedihiin oo reer koonfur galbeed iyo wasaaraddeeda iyo dhaxalreeb ay leeyihiin waxaan maanta rajaynaynaa inaan ku guulaysano sidoo kale gudoomiyaha gobolka baay cali wardheer ayaan dhinishay ku hadlay dahafuurka kulankan ka saabsanay qiimayowka isdhexgalka iyo reedanaysiyowka hay-adda dawliga iyo ururada bulshada rayidka borogramka oo isin wadagna dee may waa soo dhe agaasimaba sheegay may waa meelnibad yaalan walmay ka suubii karo nololo furaasha nibadu marka wal kasta oonay toy nibadaasi doorku jeysidowilanki doorku jeysidowi eeda aan dhowayaan mayba nolol maalmeedka shaqo maalmeedka kumid eeta nibada ini oo laka shaqeey idda baa ku bilaawadaas iddi aadii aw kuba isgal koran meeli naftee masaalaha laku faday iddaa ku bilaawadaase communitiga hangudubaase marka wal oo marweel biyaalo adduunkana yaalehe may waa marmar labeel oo dowlado isgalanga deerasareed marweelba nibadaas dad inteega oo meel hadyaka jar weydiyo sida oonay tahay dhaxalreeb oo kale antumon mayleeraay arrintaasi inii oonay tahay baaradka suubiyano modaalitigii nibad walka nibadla ka sheeno faday iyo farsamadii lan adeegsada faday expert ka oo marwelba meel wal ku shan qaran rooro in la hel eedan paylata marka san dhawaay bay dhawo ka dhawaada eedan mahadsantiin gabagabadii wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha dowladaha hoose iyo reedaleysiyowka koonfur galbeed soomaaliya cabdulaahi haji xasan oo daafuriyey kulankan inishay ku hadlay wali una suubi wayne waana waajibni hayt ini una suubino suubiyo hayan uni hayt ini un walaun abaabulun uni hayt ini un en walaas en fikir research un suubin sida wasiir baafa sheegay runtiis way hoob ninin qobdaayo meha iso mise donarski iyo iyo ku baraarugon ninin qobdow eeda yahan dhawaayan malaskahay laakiin may kalenina jiray may ku faa'iidaysadaane dadka wadowba dadkaana ah wasiir baafo reer baydhow usiim goratan kow lahaw nanahayo hay sun kow may fadaane madun isugu walaagay abaabulnga hayne korneynku qoyen haddana ku faa'iidaysino sida una fadaana maarne un sheegano walban qarayna ku een walaylahamari ku sheekayna si unan argaana nabad iniga koheys ku sheekayna sheekaduna naga tuwal discussion oo furan oo uno yoona nagadaas wal taarikh iyo quraan oo maarna ileen bariya buuga laha saaray walaa un la aruuriya wala nagadaayan marka geeka fursadun ana sugoone ma argahe fadaaya mar walba inay sahaato hoob la helo kol lon kulmo walay hadhii laku hadalo oon iyo si aan argaan geeka niyoonay dhulkun musbe koonfur galbeed dalbi ee soomaaliya oo dhan gaar ahaan haddana unalininsaamayo arrin eed xiisaan le waaye kulankan oo dareero doona muddo la maalmood eh iyo weliba isku ka hadladay wasaaradda arrimaha gudaha dowladaha hoose iyo reedalisyowka koonfur galbeed iyo hay-adda dhaxalreeb oo ah hay-ad ka shaqeeyasa arrimaha reedalisyowka